jaamacadda daha faraceeda magaalada kismaayo oo ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada kismaayo ayaa maanta dah furtay toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda munaasabadda lagu daafuraya toddobaadka dhaqanka jaamacadda oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda aqoon-yahano ardayda jaamacadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madasha waxaa lagu soo bandhigayey hiddaha ay dhaqanka soomaalidu leedahay iyadoo ay ku tartamayeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay ugu horreyn qaar ka mid a ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda oo maanta tartanka lahaa ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo waxyaabaha ay rabaan in tartanka ay kaga qayb galaan bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa foos cali aadan waxaan ka mid ahay ardayaasha tartamayaan oo kuliyadda caafimaadka eh waxaan maanta rajeynaynaa insha allah inaan ku guulaysano waxaa soo bandhignay hiddihii dhaqanka soomaaliyeed insha allah waxaan rajeynaynaa guul asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu magaceyga waa biciis hir dhaahir waxaan ahay guddoomiyaha baxda caafimaadka ciwaankan lansiiyeyna waa qabyaaladda maantana annagaa ku qoran haddaan nahay baxda caafimaadka waan mahadsantihiin dhanka kale madaxa imtixaanaadka ee jaamacadda balasma ayaa isna munaasabadda daafurka toddobaadka ka hadlay sidaa wada ognahay maanta halkan waxaan u joognaa in ardayda ay ku soo bandhigaan hibada iyo dhaqanka ay u leeyihiin qof walba ama ummad walba waxay leedahay dhaqan iyada u gooni ah qolo walbana dhaqankeeda waa in ay ku faanto si uu u noqdo dhaqan maxay hayda soo jiran ah dadkana ay u ahaado wax weligeed maxay hayda la isaga daydo dhaqan iyo hiddo marka leeyahay hiddo waa hiddihii qof walba waxaa hidda ahaan u leeyahay ee ku jira ama ku dugan ha ahaadaan gabayada iyo riwaayadaha iyo waxyaabaha maxay hayda ardaydaas ay soo bandhigi doonaan qof walba iyo hibadiisa iyo hiddo wuxuu leeyahay soo bandhigi doonaa dhaqankeen waa dhaqankii aan naqaanay ee dhaqankeeni soomaaliyeed maxay ahayd haddii ay noqoto agabka halkaa inoo yaallo uu ka mid yahay dhaqamadii iyo waxyaabihii aanan soo isticmaalaynay sidoo kale ardayda waxaan u rajaynayaa waxaa jiri doona tartan tartankaas ka dhexayn oo ka dhexayn doona dhammaan kuliyadaha kuliyad walbana maalinkeeday qaadan doontaa maanta waxaa inoogu horreeya kuliyadda caafimaadka waxaana halkaa u fadhinaa in aan daawanno waxaa halkaa ay ku soo bandhigaan sidoo kale kuliyadaha kale iyagana waxaan kula dardaarmayaa in ay kaga daydaan kuliyadda maanta ugu horreysay barnaamijka soo bandhigayso iyagana in ay soo bandhigaan hiddo iyo dhaqan aad u qurux badan waxyaabo maxay ahayd ay kaga duwan yihiin kuliyadaha kale dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin